warbixintan ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa lagu sheegay in dowladda etoobiya laga rabo inay samayso baadhitaano madax bannaan oo xaqiiqa raadin oo lagu ogaanayo tacadiyadii in ka badan toban sannadood ka dhacayay gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya human rights watch waxay intaasi ku dartay in baadhitaanadaasi si gaara loogu eego ciddii mas-uulka ka ahayd gobolka oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore cabdi maxamuud cumar iyo madaxa ciidamada liyu booliiska cabdiraxmaan cabdilaahi buraale warbixintan ayaa lagu sheegay in lixdii bishan agost sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka ee ciidamada liyu booliiska iyo dhalinyaro taabacsan madaxweynihii hore ee deegaanka cabdi maxamuud cumar ay weerareen hantidoodiina ay gubeen dad degan magaalada jigjiga kadibna uu xilka iska casilay madaxweyne cabdi maxamuud cumar maria barnet oo ah agaasimaha human rights watch ee bariga iyo geeska afrika ayaa sheegtay in dowladda etoobiya laga rabo inay xaqiijiso sidii ay cadaalad u heli lahaayeen dhibanayaashii muddada tobanka sannadood ka badan xadgudubka argagaxale lagu hayay ee ku noolaa deegaanka soomaalida etoobiya warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in isbedelada uu wado ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed laga rabo inuu tirada ku darsado sidii cadaaladda loo horgeyn lahaa dadkii mas-uulka ka ahaa xadgudubyadaasi oo aanay marnaba cadaaladda uga baxsadeen gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya oo istaraatiiji ahaan muhiim ah ayaa ku yaala xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo etoobiya waxaana in ka badan toban sannadood ka dhacayay tacadiye ka dhana shicibka xadgudubyadaasi oo ay geysanayeen ciidamada etoobiya iyo kuwa liyu booliiska waxaana aada u xadidan horumarka gobolkaasi laga sameeyey sidoo kalena waxaa aada u yaraa galaangalka ay u yeelan karaan warbaahinta madaxa bannaan hay-adaha gargaarka iyo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda tacadiyada ka dhacaya dhulka soomaalida etoobiya ayaa si aada u sii batay sanadkii labadii kun iyo toddobadii wixii ka dambeeyey xilligaasi oo dagaalkii u dhexeeyey jabhadda o n lf iyo ciidamada difaaca etoobiya uu sare u kacay dowladda etoobiya ayaa samaysay ciidamada liyu booliiska oo luqadda amxaariga ah ku noqonaya booliiska gaarka ah kaasi oo sanadkii labadii kun iyo sideedii noqday mid ballaadhan oo si weyn loogula dagaalamayay jabhadda islamarkaana ka amar qaadanayay madaxweynihii dowla deegaanka soomaalida ee hore cabdi maxamuud cumar kaasi oo xilligaasi ahaa madaxa ammaanka ee deegaanka kadibna muddo sideed sanadooda hayay xilka madaxweynaha dowla deegaanka sidoo kale warbixin ay human rights watch baahisay bishii julaay ee sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka ayaa lagu diiwaan geliyey jirdil arxandarro ah oo loo geystay maxaabiis xabsiga dhexe ee deegaanka loo yaqaano jeel ogaadeen kaasi oo ay inta badan maamulaan ciidamada liyu booliiska maxaabiistaasi oo la sheegay in ay soo mareen tacadiyo jirdil kufsi iyo dhibaatooyin fara badan agaasimaha hay-adda human rights watch ee bariga iyo geeska afrika maria barnet ayaa sheegtay inaanay ahayn dowladda federaalka ah etoobiya inay qariso tacadiyada intaasi leeg ee noocyadoodu kala duwan yihiin ee loo geystay dadka ku nool dhulka soomaalida etoobiya